aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaan maanta nimaadno caasimadda ku-meel gaarka ah ee dowlad goboleedka jubbaland madaxweyne axmed iyo shacbigaaga aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa soo dhoweynta wanaagsan walaaltinimada leh sida wanaagsan qiirada rafti naloo soo dhaweeyay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aad iyo aad baana kaaga mahadnaqaynaa adiga shacabkaagaba sida madaxweynuhu sheegay shirkan waa shirkii madasha dowlad goboleedyada soomaaliya isugu imaan jireen si caadi ah looga wada hadli jiray arrimaha masiiriga ah ee arrimaha u gaarka ah dowlad goboleedyada dhexdooda iyo iskaashigooda khuseeya iyo kuwa danta caamka ah ee soomaaliyeed ee guud ahaanna wada khuseeyaba waxaan rabnaa annaga oo dowlad goboleedyada oo mid ah oo meel wada jeeda hadafkooduna yahay soomaalinimo wanaagsan qarankii iyo karaamadii sharafta somaliland in dib usoo laabato systemka federalismka oo soomaaliya ku hesheeysayna uu si dhaba u hirgalo ujeeddada c i c du waa taa ujeeddada shirkuna waa kaa wanaag soomaaliyeed dowladnimo soomaaliyeed qarannimo soomaaliya weeye waxaan raadinana dhammaantayo ujeeddadu waa mid meel baa loo wada jeeda insha allah waxaan rajeynaynaa shirku in arrimahaas masiiriga ah oo tirada badan aad la socotaan oo doorashooyinkii dastuurkii khayraadkii maxaa la yihahdaa awood qaybsigii cadaaladii waxyaaba badan baa lagaga hadli doonaa insha allah waxaan rajeynayaa dhammaantood inay si guula kusoo dhammaadaan aad iyo aad baan mar kale ugu faraxsanaa runtii kismaayaan markastoo nimaadno wanaag badan baan kala kulannaa soo dhaweyn wanaagsan baan kala kulannaa madaxweyne aad baad u mahadsan tahay khayr iyo guul baan rajaynayaa iyo shirka oo nabad noogu soo dhammaado waa mahadsantahay